ururka macalimiinta soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ku qabtay doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka midooda macalimiinta soomaaliyeed ee ku nool muqdisho doorashadan oo ay codeeyeen boqol macalin oo xubinka ah ururka ayaa waxaa guddoomiye loogu doortay maxamuud aadan saxane halka guddoomiye ku-xigeenka loo doortay cabdirasaaq cali maxamuud aadan saxane oo loo doortay guddoomiyaha ururka macalimiinta soomaaliyeed iyo cabdirasaaq cali oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka ururka ayaa u mahad celiyey macalimiinta dooratay waxaan u mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka macalimiinta soomaaliyeed intiina dooratay iyo intaana dooranba waan u mahad celinayna waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sida fiican ee aada codkiina u dhiibateen dadkii idin mateli lahaana aada u doorateen aada iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waxaa kaloo u mahad celinayaa guddigii doorashada iyo guddigii korjoogtada ee iyaguna muddada dheer hawsha soo waday baan u mahad celinayaa doorka fiican ay qaateen iyo sida fiican ay hawsha u dhameeyeen waxaan u mahad celinayaa bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ilaa haddana la joogto aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa aniga horta wixii karaanka naga ah waan qabanaynaa dadka naga la doortay wax karaanka naga waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan xubnaha sharafta leh ee ururka macalimiinta soomaaliyeed ee sida xilkasnimada leh codkoodii ii siiyey waxaan markii hore halkaas soo istaagay anigoo cod idkiina idinka codsanaya haddana waxaan soo laabtay anoo codkiinnii aad isiiseen idinkaaga mahad celinaya dhammaantiin aad aad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay arkeen doorashada howlka ka dhacday maanta laakiin doorashadan waxaa laga soo shaqaynayay in ka badan afar bil oo guddiga doorashada ay ka soo shaqaynayeen runtii ayagana aada iyo aad ay ugu mahadsan yihiin in maanta sidaan quruxda badan ay doorashada noogu qabsanto macalin luuqman oo ku hadlayay afka macalimiinta goobjooga u ahayd doorashada ayaa bogaadin iyo dardaaran u jeediyey hogaanka cusub ee la doortay inteennan haddeenaan sidan wax u samaynin oo bulshadii ummadda iyo aqoon-yahaniintii ah haddee waxay noqon lahayd bulshadu kuwii indhahaabaa saa yeelay maxay innagana noqon kartaa marka intaas waa mahad celin inta kale hal kelimo dheerayn mahayo insha allahu tacaala hal kelimo waxaan kula dardaarmayaa walaalaha hogaanka noo qabtay hal kelimona waxaan dhahayaa innaga xubnaha ururka macalimiinta soomaaliyeed hal kelima oo u horraysa waxaan u jeedinayaa walaalaha hogaanka noo noqday marka hore waa idiin ducaynaynaa allaha idinku garabsiiyo allaha ku garabsiiyo shan tiir yaa hogaaminta asalu ah xaqnimo cadaalad salaax iyo wanaag in wax la dhiso afartaas waa afarta tiirarka muhiimka u ah midka shanaad innagoo dhan bay inaga dhexaysaa waa atacaaw
doorashadan oo ah mid sanad kasta la qabto ayaa lagu doortaa hogaanka ururka macalimiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho